أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warkada hurnimo ugu doorka roon ku dhowaad soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimashyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyo murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiriyay in maleeshiyaadkoodu ay isaga carareen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayadaas maamul goboleedka ridada hirshabeelle ayaa qiriyay in ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen magaalada biyacadde ee wilaayadaasi kulan wadatasha ah u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo odayaasha dhaqanka wilaayadaas ayaa kusoo gabgaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhda hijiriguna ay tahay saddexda bisha ramadaan kun afar boqoliyoafartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatana isagii oo dhan ku dhowaad soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaal culus oo maanta ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayadaas haddaba umuurihii ugu dambeeyay arrimahaasi waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil aslaad guleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka een dagaallo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe een saakay ciidanka mujaahidiintu waxa ay dagaal kula wareegeen deegaan lagu magacaabo boos hareeri deegaankani waxa uu dhacaa inta u dhexeysa een magaalooyinka aadan yabaal iyo masaajid cali guduud waxaa halkaasi ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa halkaasi weerar ku qaaday saakay waxaana dagaal muddo kooban socday kadib mujaahidiinta u suurto gashay inay la wareegaan deegaanka iyagoona een khasaaro xoogan gaarsiiyey maleeshiyaadkii ridada ee halkaasi ku sugnaa saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen oo ay noo xaqiijiyeen in dagaalkii maanta ka dhacay deegaankani lagu magacaabo boos hareeri lagu dilay sagaal iyo toban askari oo murtadiin ah sidoo kalena lagu dhaawacay sagaal kale oo murtadiin ah mujaahidiintu sidoo kale dagaalkaasi waxay ku soo furteen saddex iyo toban qori oo maleeshiyaadka ridada ay ka carareen oo mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen n khasaaro xoogan ayaa halkaasi lagu gaarsiiyey cadowga deegaankaasina hadda waxaa ku sugan ciidanka mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya waxaana la wareegitaanka deegaankani uu qayb ka noqonayaa howlgallo ballaaran oo mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafay ka wadeen shabeellada dhexe oo deegaano dhowr ah ay kula soo wareegeen halkaasi oo laga sifeeyey maleeshiyaadkii ridada sidoo kale walaalka maanta dagaallo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka ceel cali axmed dagaaladan in ka badan ilaa laba jeer ayaa murtadiinta lagu jebiyey waxaana jira khasaare isugu jira dhimashaya dhaawac cadowga lagu gaarsiiyey insha allahu tacaala wixii kusoo kordha khasaaraha dagaalada ka dhacay deegaanka ceel cali axmed duleedkiisana waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena soo socda aad baad u mahadsantahay ismaaciil kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud xasan cabdiraxmaan abuu xasan oo muuqaalkaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
filimkan kooban ee ay baahisay kataayib al ikhbaariya waxa uu soconayaa muddo ku dhowaad afar daqiiqo waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaadaya fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka masegawaay ee wilaayada islaamiga ee galgaduud سال الأمجاد واستفتي الإبادة ضعفاء ثم راء وباء ما هي الأبطال تخبر عن جنود في أرض العز تنتهج الفداء سال الأمجاد واستفتي الإباء وحاء ثم راء ثم باء weerarkan oo ahaa mid kooban ayay mujaahidiintu kula wareegayaan fariisinkii murtadiinta iyagoona ka dul tillaabsaday qaar ka mida meedadka maleeshiyaadka riddada kuwaasoo ka soo muuqanaya filimkan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya
تخبر عن جنود بأرض العز تنتهج الفداء جهاديون جهاديون waxaa filimkan lagu arkayaa oo ka soo muuqanaya gaari booyada oo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay isaga baqacarareen maleeshiyaadkii riddada gaarigaasi oo ugu dambeyntii dab la qabadsiinaya sida filimka lagu arkayo
جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء إذا طال الظلام على ربانا سطعنا في جوانبها ضياء جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء إذا طال الظلام على ربانا qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii mujaahidiintu ay ka heleen goobta dagaalka kuwaasoo u badnaa saanad ciidan sidoo kalena qayb ay ka ahayd mooto labalugaaleey ah oo murtadiintu ay ka carareen جهاديون سطعنا في جوانبها ضياء ستعرفنا إذا ارتفعت رؤوس لغير الله لا ترضى انحناء وتعرفنا إذا شامخت نفوس filimkan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey kataa'ib al ikhbaariya ay baahinaysay aflaam kooban oo muujinayay jabka maleeshiyaadka murtadiinta ku soo gaaray weeraradii ay ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada raxmaanka iyo khasaaraha murtadiinta ku gaaray meedaanka lagu dagaalamayo
جهاديون أرباب المعالي إذا نودوا يلقون النداء ألا فاسمع حداءهم
sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadkooda ay isaga carareen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi iyo cali yare murtad xasan cali nuur shuute oo ka mid ah saraakiisha ciidanka kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in qaar ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ay isaga firxadeen furimaha dagaalka saraakiil iyo askar ayuu sheegay inay isaga baxeen jiidaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe oo toddobaadadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka wadeen howlgallo xoogan maleeshiyaadka ka firxaday jiidaha ayuuna xusay inay xabsiga dhigeen xilliga uu hadalkaasi sheegayay ayuuna u khudbeynayay maleeshiyaadka murtadiinta si uu ugu cabsi geliyo xabsi haddii ay ka firxadaan rasaasta mujaahidiinta fulinimada loo xira waa yani qof ciidan inaan dhahno fulay waa wax ka xun waa arrin ma- ma aha isqaadanaysa ciidan waa iyo fulan waa balki asaad doonto ciidan inuu qaatay mogta oo tababar galo qora loo dhiibo kuwa oo oo baxsaday oo xamar aaday waa xirxiran yihiin xaggay ku xiran yihiin in taliyo horinaha iska tegey qofkii tagay inuu dhinto kalaha laga soo qaadaa qirashada murtadkan ayaa ku soo aadaysa iyada oo xaalada culus ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada ee ku hor sugan la libaaxyada towxiidka waaliga wilaayada shabeellada dhexe sheekh yuusuf kabaka tukude ayaa waraysi uu bixiyey maalinkii shalay ku sheegay in mujaahidiintu ay xoreeyeen dhul dhan laba boqoloo kilomitir kuwaasoo isugu jira magaalooyin iyo deegaano mahadsanid cali yare wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaano ka tirsan wilaayadaas anas lansaari ayaa warbixinta warkanaya isagoo ku sugan jiidda hore ee dagaalka waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaan waraysi gaar ah oo la yeelanay wuxuu kaga hadlay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay xaaladihii ugu dambeeyey ee ka soo cusboonaaday wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabanku tukade ayaa ka warbixiyey xaaladda guud iyo dagaaladii dhowaanahan ka socday gobolkaasi walaal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhul ballaaran sidaad u sheegtay ayaa dib looga taagay raayada towxiidka dhulkaasoo taqriiban laba boqol oo kilomitir ah oo ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lay ka soo bilaabeen daarunacmo oo ah degmada runugood alkawtar oo degmada aadayabaal ah iyo cali axmed ee, afarta tuulo wararaxley iyo war ciise iyo garasmadoobe dhulkaas oo dhan waa la xoreeyey ilaahay baa ku maasan laba boqol oo kilomitir ayuu taqriiban gaarayaa haddaan wax la jirin marka dhulkaas ayaa lala wareegay mar aan weydiinay warar sheegaya in ay la soo xiriireen qaar ka mida maleeshiyaadkii ay gaaladu ku hubaysay wilaayada shabeellada dhexe waxa uu ku jawaabay sida tan arrintaasu waa arrin saxa marka aad su-aashaada weydiiso oo ahayd eh, maleeshiyada ayaa idinla soo xiriiray waa jiraan rag badanana la soo xiriiray oo noo yimiday ragna waa xiriirnay weli isuma anaan imaano waktigu waa bilow waxaa ka mid a raggana la soo xiriiray nin la yidhaahdo cabdiwabiir kadibna ninkaasu markuu walaayada u yimiday oo ilaahay u toobo keenay oo bayaankiisa iyo caqligiisa ou jeedshay isagay odayaashii la socday la fasaxay oo la yidhi markaa laga bilaabo saacaddaas waxaa dib u soo noqda walaaltinimadeen ninkaas habeenkiiba markuu gurigiisa tegey waxaa loo dhigay haddii alla idmaayo waa la shirqoolay ciidanka riddada ayaa shirqoolay kadibna waa la xiray sida aan maqalnay ugu dambeyn fariin baaqa ayuu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade
fariinta aan u jeedinaya waxa weeye kow awalan qabiil qabaa'ilka deggan ee gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay walaayada islaamku uma haysato qabiilka wixii ay sameeyeen afraad ridowday oo diinta ilaahay la dagaalay ayagay u gaar tahay ilaahayna wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa dembi dadleeyaha dad kale looma qabanaayo sideedaba gaal calaamadda lagu yaqaano waxaa waaye ilaahay iyo cadowgiisu markay isqabtaan safka ilaahay kasoo horjeedo u galaa wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa horta qabaa'ilka waxaan leeyahay annagu qabiil ma nihin dad mabaadi' ku dirirayaan nahay waxaad barateen adinku hal nimo ero ka mid aho hadduu qabiil dilo in inta kale u dakaraysan tahay oo meesho lagu arko ay qabiilkaasu ku dilayaan war annagu saas ma nihin annagu mabaadi' aan ku diriraynaa ilaahay kitaabkiisaan wadnaa qofka kitaabkaas ilaahay ka hortimaada eedaa murtad ah kan la dhashay iyo kan dhalay iyo naagtiisa iyo ilmihiisana looma haysto marka dadka waxaan u sheegayaa in aan wax laga haysto qabiil la haysto oo reer hebelaa annaga nugu cadowa la leeyahay inaysan jirin haddii ay taas gartaan dadka waxaan leeyahay kuwa qoryaha qaatay oo ilaahay cadowgiisa ka mid noqday waxaan idin leeyahay ilaahay u toobo keena haddaad ilaahay u toobo keentiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man taaba min addenbi kaman laa denba lah qofkii to- dembi gala riddaa u weyn gaalnimo ah ninkii gala ee ka tooba keena isagoon dembi gelinay lamid tahay haddii adduunyada aad danka leedihiin inaad noolaatiin oo nabad ku noolaatiin aakhire inaad janno gashiin haddii aad rabtiin ilaahay u toobo keena annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa wax la idin haysto oo naftiinna iyo nacfigiinna wax aan ka rabno iyo wax laydin haysta ma jiraan xataa qoryaha aad haysatiin xoolihiinna ay ka mid yihiin cid idinka rabta lama arko
maamul goboleedka ashaara dirarka hirshabeelle ayaa qiray in ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen magaalada biicadde ee wilaayada shabeellada dhexe cismaan axmed ubow ayaa tafaasiisha warkan eegaya markii ugu horreysay maamulka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaallo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe guddoomiyaha murtadiinta ugu magacaaban magaalada biyo cadde ayaa qiray in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gacanku heynta magaalada isagoona ku qaylo dhaamiyey in mujaahidiinta ay weerarka ku kadiyeen kadib markii ay ka soo weerareen jihooyin kala duwan cabdiqoorgaab guddoomiyihii murtadiinta ugu magacaabnaa magaalada biyo cadde ayaa intaasi ku daray in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay wajahayaan xaalad adag wuxuuna qiray in diyaaradaha siliibiyiinta ay duqeymo ku gubeen guryo dad shacab ay lahaayeen oo ku yaala magaalada biyo cadde waxay ugu suurto gashay waxaa waaye waxaa la yidhaha bilaarasiruucda ugu gashaa meelihii ay kasoo gelayaan meel aan laga filin inay ka yimideen nimankaasu wadada ciidan ma jirin ciidamada oo maxaawisleey oo anagu aan wadanaa meesha joogeen dagaalay nagu bilaabeen ururkan loogu yimiday guryaha madaashiica ku dhacda madaashiica ku dhacda maana hadda walaahi ayagu hadda goodo gubeen mar anaga waxaa kamid a guryahaba dhan ba
ciidamada mujaahidiinta ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay la wareegeen magaalooyin ay ka mid yihiin ceelbaraf biyo cadde caadley miirtaqwe cali fooldheere iyo deegaano kale oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe iyadoona deegaanadaasi hadda lagu maamulayo shareecada islaamka muddo sannado ah oo dadka ku nool deegaanadaasi ay la dhibanaayeen rafaadka ay ku qabaan maleeshiyaadka murtadiinta ee ka talinayay deegaanadaasi mahadsanid cismaan kulan wadatashiha u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gadow iyo odayaasha dhaqanka wilaayadaas ayaa ku soo gabgaboobay degmada celcadde ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heersanaan loo saagaasmay una dhexeeyey golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo iyo mas-uuliyiinta wilaayada kaasoo looga arraysanayay qodobadii kasoo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabo siyaasa wilwilaayaad iyo qodobo kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona sharaxaad ka bixiyey qodobadii kasoo baxay kulanka u dhexeeyey iyaga iyo wilaayada qodobka labaadan ka hadalna waxaa weeye guulihii waaweynaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu mujaahidiinta ku manaystay ee asbuucihii soo lasoo dhaafay ayagana dhacay gobolada dhexe iyo bakool iyo xuduud beenaadka gudaha kenya ka dhacay guulahaasoo ilaahay subxaana wa tacaala gacanta mujaahidiinta uu maaragtay muslimiin badanna uu ku farax geliyey gaalo badanna uu ku cinqaabay qodobka saddexaad oon shirka oga hadalnay waxaa weeye garab istaagga mujaahidiinta haddaan nahay annaga nuqabada gobolka gado qaabkii aan mujaahidiintaas maaragtay ola falgeli lahayn ama aan u garab istaagi lahayn naf iyo maalba inaan si maaragtay aad dardar iyo maaragtay go-aan u leh aan oga soo horjoogno cadowga alle islamarkaana ah cadowga islaamka cadowgaasoo ay maaragtay hormuud ka tahay dowladda maraykanka gacanyarana ugu tahay dowladda etoobiya dufaac iyo caratuurna ay u yihiin murtadiinta soomaaliyeed oo hor socdo xasan gurguur sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib xasan cismaan biixi iyo waas cismaan maxamed maxamuud arrimahaas ayaga waa soo dhoweynay sidii uu noogu soo qaaday baan u qaadanaa annaga shirkaana waxay ka soo baxay dhammaantood waan isla qaadaa dhignay waana ku farxannay gul noo imaaday bayna ahayd waana soo dhoweynaynaa haddii aan nahay noqobada gobolka gede ee ku dhaqanka shareecada islaamka dadka shacabka oo muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa inay muslimiinta soo garab istaagaan inay dalkooda difaacdaan inay diintooda difaacdaan inay dadkaas inay waxba u haynin inay arkaan ayaan dadkaas isaga aad ugu tusaynaa ugu boorinaynaa waxaan ugu baaqaynaa dad ku jiro nimanka caluulshaqaystayaasha oo murtadiinta waxaan u sheegaynaa inay ka waantoomaan meesha xasaasiyaddu maanta meesha maraysa way arkayaan xabaabaayo waa iyaka jaanis ma haystaan jaanis waxa weeyaan kitaabka ilaahay loo soo noqdo inay soo xarudaan baan diyaar u nahay inaan soo dhoweynaan diyaar u nahay kan meesha xarbada markaas iskaga hor imaan ma nin walaal ha ogaadeen qoriga noga dhexeeyo sii deyn male naqiib baan ahay ninkan inay hebel wey waan sii deynaya male qoortaa lagu dhufani laakiin waxaan naqiib ugu nahay hadda inay soo baxaan oy ka soo baxaan gaalada oy toobad keenaan oo ilaahay dartu usoo noqdaan oo kitaabkooda iyo dalkooda ay difaacaan ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoon halkaasi ka jeediyey kalimaad kala duwan maanta hoggaankiinnii ama odayaashiinnii baa idinku baaqay dariiqa jihaadka waana dariiq lasugu baqdaa dariiqii ugu xaq badnaa oo aljihaad fii sabiiliillah oo nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay darawtu asanaam ammaanka geela ama baarka geela meesha ugu fiican baa lagu tilmaamay jihaadka kii ayaga ahayn maanta idinku baaqeen ummaddaas marka waxaanu leeyahay waa ummad lagu yaqaana cizi iyo sharaf iyo jihaad lagu yaqaana waxaanu leenahay baaqaas ayaa noo baaq ah waxaan idinku adkaynaynaa ama waxa weeyaan baaqa odayaashaan ku xoojinaynaa inaad saaxada jihaadka soo waxa weyan buuxisaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana aad u hillaysaan alle subxaana wa tacaala furmaha buuxiya raggiina buuriya dadka ummadda waxa weyan u tihiin ka reeba cadaad ilaahi subxaana wa tacaala jazaaka allahu khayr saas ayaan dhihi lahaa odayaasha guud ahaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada istabajooga ah ee sida dardarta la oga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo looga haraysanaya garab istaaga ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cazaam haweenka ku dhaqan degmada abuaale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee irbaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya ونقول لإخواننا المجاهدين الذين يراغمون الأعداء في كل الجبهات ويحرسون بيضة الإسلام في شرق حفلدا oo ay soo abaabuleen haweenka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada Bu'aale ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe taas oo ujeedkeedu ahaa wareejinta hadiyad kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha dagaalka cadowga lagu horfadhiyo munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale culimo waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada taas oo ka dhacday dhismaha hoolka cusub ee khadiija binti khuwaylid ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah hawsha la iskugu yido insha allahu tacaala oo ah jihaadka ilaahay ee socda in wax lagu darsado ruuxii ku darsada dhaqaale ruuxii ku darsada xooggiisa ruuxii ku darsada carabkiisa ruuxii ku darsada qalbigiisa ruuxba waxbuu ku darsadaa insha allahu tacaala marka ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaas ha idinkaga dhigo hawshaa maanta ha u soo diyaariseen inaad kaga qayb qaadataan idinkoo gabdhihii bu-aale ilaahay subxaana wa tacaala ridihiisa iyo jihaadkiisa ilaahay subxaana wa tacaala dembigiinna iyo kii waalidiintiinna allah ku dhaafo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa munaasabadii haweenka bu'aale ay sahayda ugu wareejinayeen ciidanka mujaahidiinta iyagana goobta ka hadlay meykalosun mahadnaga xabliisa suxilqaamano juhudcaykay beesan sun mahadnagna insha allahu tacaala ilaahay maysun ku tuugna weli isow beesan miisaankisow aakhir ilaahay hanka kabalin insha allahu tacaala gabdhahaas maanta waxaa deeq oo meesha yaalla keenay ilaahay waafajiyey inay meeshaas keenaan ayaan umahad celinaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa miisaankooda qiyaamo allah ugu kabo geeridoodana shahiid allah ka dhigo gabdhaha bu'aale maanta keli ma aha inta goobood inta gooreen meeshan soo istaagay ee alaab noocan oo kale ay bixinayaan lama tirin karo
gabyaagi carays ciise wuxuu yidhi odagu waa hawsha guud ayana hoostay hayaan hooyadu waa lama huraan xaqiiq weeyaan ninkii ay walaashii iyo hooyadii iyo xaaskiisa caaggana u tolaan buskudkii timirtiiyo jalbaabkana ka daba qaadaan koobabkayna garabka ugu xidhaan ma soo joodsanaya gadaal muruka ma qabo mid ka mid ah dumarkii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan ayaa munaasabadda ku soo bandhigtay noocyada ay ka kooban yihiin hadiyadda ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta walaalaha oon la hadlayo mujaahidiinta ah waxaan hadda idinku soo diyaarinay ee halkan ka muuqda haddaan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqnaa gobolka jubbada dhexe ee bu'aale caagga tolan waa lix boqol iyo konton timirta aan ugu talagalnay konton iyo laba kartoon oo timirta la yidhaahda saad oon ugu talagalnay walaalaheen mujaahidiinta ee ribaadka ku jira ee furinta taagan waxaan kaloon soo diyaarinay go' ay ka huwan lahaayeen walaalaha furinta taagan ee ribaadka ku jiro ay ka huwan lahaayeen dhaxanta iyo qoraxda oo ah ka kooban boqol go' waxaa kaloo oon halkan ku soo diyaarinay koobkii lagu cabaayey shaaha ay ku cabaayeen mujaahidiinta ay ribaadka la gelhayeen oo ka kooban laba boqol iyo labaatan iyo laba caag waxaa kale oon halkan ka soo diyaarinay cumaamada ah afartan iyo sideed xaba ah funaanada afartan iyo sideed xaba ah buumayaal labaatan iyo afar xaba ah waxaa kaloon meeshan ka soo diyaarinay saliiddii loogu talagalay walaalaha mujaahidiinta inay qoryaha ku sifaystaan oo ka kooban lixdan caag ah waxaa kaloon halkan ku soo diyaarinay toorriyihii lagu qali lahaa ama ableyda ama mindidis sidii loo yaqaanaba gaalada lagu gowrici lahaa ee lagu qari kurka looga jari lahaa oo afar xaba ah waxaa kaloon halkan u soo diyaarinay walaalaheena mujaahidiinta ee ribaadka taagan timir bahasha loo yidhaahdo shaambada oo ka kooban shan boqol iyo lixdan xaba aan ugu talagalnay inay ku qabaystaan waxaa kaloon u soo diyaarinay walaalaheenna buskud ka kooban toddobaatan loor intaasaan ugu talagalnay ma ahan markii ugu horreysay ee haweenka degmada bu'aale ay sidan oo kale u bixiyaan agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen haliyeyda mujaahidiinta waana hadiyad sannadla ah oo sannad kasta mar ay sidan oo kale u bixiyaan iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ka qayb qaadashada jihaadka ka socda geyigooda
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkeeda hornimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu